cabdirashiid muxiidiin kaalmo aqoon-yahanada soomaalida ku nool dalka kenya ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay go-aankii ay dowladda soomaaliya iyo tan kenyaba ay dib ugu soo celiyeen xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya kaasi oo hakad galay dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay maxamed xaaji ingiriis oo ka mid ah dadka soomaalida ee aqoon-yahanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda labada dal ay wada adkeeyaan xiriirka darasnimo iyo walaaltinimo ee halkaasi ka jira wariyaha v o ed ee nairobi qadar maxamuud xareed ayaa haddaba maxamed xaaji ingiriis uga waramay isaga oo jooga nairobi sida uu arko arrinkan wallaahi waa mahadsan tahay qadar waxay iila muuqataa arrin niyadilale oo wanaagsan in soomaaliya iyo kenya oo ah laba wadan oo wax badan ay ka dhexeeyaan oo wax badan wadaaga waxa ugu muhiimsan ay wadaagaanna ay tahay dad dhexdoodii ku jira dad soomaaliyeed waddanka kenya ay wax ku leeyihiin waddankiina qayb ballaaran oo haddii la kala qaybiyo qaybta dhexe noqonaysa ugu ballaaran qaybaha ugu ballaaran dal ka mida ka dhexeeyaan inay xiriirkoodii dib u wanaajiyeen ay soo celiyeen waay tallaabo iyo fafaalo wanaagsan oo yadadilo leh qof kastana ay tahay inuu bogaadiyo soona dhoweeyo farxad wanaagsanna ah in labada waddan cilaaqaadkooda dib u soo celiyaan badeecadihii labada dhinac isu mareeyey ay isu maraan wixii kaloo ka dhimanoo dhinaca dhaqaalaha ah inay si siman u wadaagaan ka wada macaashaan isu socodka dhaqaalaha labada waddan ay tahayna ay kasii wada shaqeeyaan oo sida aad og tahay hadda aan ahayn wax siman oo waxa dhaqaale ahaan macaashay kenya keliya ahayd marka soomaaliyan inay miiska soo dhigtoo loo ogolaado in badeecadda waddanka soomaaliya ka timaadda ay si bilaacilinla'aan ah oo hataa bilaa canshuura ay waddanka ku soo galaan si labada dhaqaale laisugu miisaamo arrimihii laisku hayey ee markii hore laisku khilaafay ma laga heshiiyey bay kula tahay arrimihii laisku khilaafay markii hore waxay ahaayeen arrimo siyaasadeed oo labada waddan ka dhexeeyey khaasatan ka dhexeeyey madaxda labada waddan ay isku hayeen oo siyaasad ah iyo arrimo gudahooda ayay ahayd un waa laysaga soo dhawaaday hadda laakiin arrinta ugu muhiimsan aan weli lagala heshiin ayna tahay in laga heshiiyo loona ballansan yahay in laysaga yimaado oo ah arrimaha dhaqaalaha oo kenya ay aad ugu adkaysanayso in waxa ugu weyn ee soomaaliya u dhow heshiisay maalinlaah ay tahay qaadki in qaadka loo fasaxo meesha in loo diro soomaaliyana aysan weli diyaar u ahayn in qaadkii lasoo fasaxo uu yimaado taasaa muddo dheer qaadan doonto cilaaqaadkana ay la tahay inay laga yaabo inay waxyar cakirto inuu sii socdo marka laakiin aan dib looga laabanayn meesha hadda la yimid ayla muuqataa oo ah in cilaaqaadku wanaagsanaaday in hore loo sii socdo mooyaane kenya waxay sheegtay in xiriirka ay dib u soo celisay duulimaadyadan ay fasaxday kadib dhexdhexaadin laga dhex sameeyey kenya iyo soomaaliya inkastoo cidda dhexdhexaadinta samaysay aysan sheegin yay kula tahay inay dhexdhexaadintaasi ka qayb qaadatay waxaa markii hore caddayd in dhexdhexaadinta labada waddan ay ku lug lahayd wafdigii dowladda qatar laga soo diray ee muqdisho tegey nairobina yimi ee labada waddan la macaamilay wafdigaa intuu joogay gobolka geeska africa ama bariga africa in labada waddan cilaaqaadkoodii ay si laba filaan ah warqado isugu direen inay dib u soo celinayaan haddana tii ay dhici weyday ay kala boodeen waxaana caddayd wixii lagu kala boodeen ay ahayd in ubacdii markii la gudagalay iyo in laga wada hadlo wixii laisku hayey laisku sii qabtay laakiin hadda waxaa muuqata oo cad in xiriirkan dambe ee sida degdega ku soo noqday ay ka shaqeeyeen waddammada jabuuti iyo xitaa etoobiya marka waxay ila tahay de in waddammada darisku iyo afrika guud ahaan iyo xitaa waddammada khaliijka oo ayagana nala wadaaga dhaqan iyo dhaqaale iyo taariikh iyo diin intaba in layswada kaashado layskana wada kaashado horumarka waddammada soo koraya meel walba ay jiraan khilaafaadka dhacaya ee dhinaca siyaasadda ee dhex maraya waddammada afrika iyo kuwa dunida saddexaad waa khilaafaad dib u celinaya horumarkay waddammadaasu tiigsanayeen oo ay dadkooda la rabeen waana inay ka fikiraan khilaaf siyaasadeed dhacaba wuxuu aad u dhibaateeyaa ama u waxyeelayaa shucuubta waddamadaas wax dhibaataa oo madaxda siyaasadda ka soo gaara ma jiraan kula tahay marka in heshiiskan hadda soomaaliya iyo kenya ay gaareen xiriirkii diblomaasiyadda ay dib u soo celinayaan inuu jilicsan yahay oo mar walba ay dhici karto in mar kale laisku dhaco ama duulimaadyadii la joojiyo ama safaaradihii mar kale lakala qaato ma kula tahay horta waxaa ugu weyn oo xiriirka aad iyo aad u sii adkaynayay mar walba labada wadan soomaaliya iyo kenya haddaa fiiriso kenya ahayd marka kenya ilama aha iyadoo xilli doorashana ku soo dhowdahay isbeddel dowladnimona uu dhici doono labadii waqti ee madaxweyne uhuru kenyatta uu dhammaaday inay mar kale ku dhiiran doonto inay soomaaliya rajadeedu tahay in maaliya iyo kenya oo xiriirkoodu hadda uu ahaa markii saddexaad oo uu xumaado markii koowaad lixdan iyo saddexdii markii labaadna toddobaatan iyo lixda dhammaadkeedii markii safaaradaha safirada si aan muuqan loo kala qaaday oo soomaaliya halkaan ay ku reebto qunsul kenyana halkaa uga soo tagatay qunsul ilaa siddeetan iyo saddexdii labadii la soo celiyo iyo marka hadda aad safaaradihiiba la kala qaato wax an u shawalay ahayd oon dhicin labada xiriir xumaaday ee hore marka hadda waxay la tahay bog cusub inay soomaaliya iyo kenya furan doonaan oo ay ka bixi doonaan isku dhegdheggii hore ee dambe isbeddel dee dowladnimona waa laga sugayaa soomaaliya iyo kenya labadaba in talisadu isbeddelaan kenyana sanad soo socda xukunku isbeddelo soomaaliyana sanadkan ilaa aakhirkiisa wax isbeddelaan marka taasaa rajo laga qabaa in bog cusub la furi doono aysan dhici doonin wixii dhacay
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaaji ingiriis oo warramayay wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed